bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadaado oo maalin walbaa dhegaysan jirteen marka laga reebo maalnimada jimcada mar kale aroornimo suuban ayaana habada idiinka leenahay meel walba aa joogtaan isi kastoona maqlaysaan barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado qodobada maanta idinku heyno waxaa ka mid ah waxaa magaalada caasimadda ee muqdisho saakay soo gaaray diyaarad lagu wado inay qaado dadka dhaawacyada ka soo gaaray qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka sidoo kale barnaamijka intuu habada ku jiro waxaad maqli doontaan faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan sidoo kale waxaad maqli doontaan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo ku baaqay in la dardargeliyo howlaha gurmadka loo fidinayo dadka ku dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho madax xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir oo ku baaqay dagaal ka dhadhaah al-shabaab dagaal culus oo geystay khasaare dhimashihii dhaawac ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay duleedka magaalada berbera qodobadaas iyo kuwo kaloo faah-faahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka intuu habada ku jiro sidoo kale waxaa ka maqneen xubintii aadku xiisaha badhneed ee kalamaan qaybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaan
dhagahayga oo furan hurdada bay ka soo iri arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayuu lama arkee faafi sheekada
waa soo saaristii cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane waxaa halkan idinkaga daadahaynaya anigoo ah maxamed aadan karaama waa mar kaliyu barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadaado mar kale subax wanaagsan ayaana habadiidii ka leenahay dhegaystayaal meel walba aa joogtaan isi kastoo maqalka raadiya cadaadi idiin soo gaaraya waa maalnimo axada taariikhda ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad disembar labada kun toban iyo sagaalka barnaamijka falaqaynta wararka rediyo cadaado ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilowno dhankii maamulka ahlusunna sheekh maxamed shaakir oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab madax xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan sidoo kalena ka mid ah hoggaanka ahlusunna ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab waxa uu sheegay in dadka keliya sidii la rabay ula dagaalami kara al-shabaab ay yihiin maamulka ahlusunna welina ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madax xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu sheegay in ahlusunna ay ka go-an tahay inay dagaalka laga saaro al-shabaab dowladda soomaaliyana looga baahan yahay inay garab ku siiso madax xukuumadda oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
runtii muqifka ahlusunna waljamaaca waxa weeye dadka in lala dagaalamo waana cidda kaliya ahlusunna waljamaaca oo qoladaa la dagaalamtoo baabi'isay oo haddana deegaamo badan ka xorayday haddana u taaganoo ummaddii u iftoonaysa in la iska dhiciyo qofkii ku dhinta inuu shahiid yahay qofkii ayaka dilaana inuu janno ilaahay rasuulkiisa ugu bishaareeyey mowqifka marka ahlusunna waljamaaca culimaaudiinka ahlusunna waljamaaca meel kastay joogaan waa in lala dagaalamo nimankaa oo waddanka laga zuuliyo waa in waddanka lagu soo celiyo amni dowladda soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa inay nagu hogaamido nagu horkacdo oo meel kastoo la jooga nagu horkacdo ayna u aqoonsato culimmada soomaaliya inay yihiin culimmadaa dadka u danqanaysa weli falaqaynta wararka rediyo cadaadow ayaan kugu jirnaa dhegaystayaal dhankii magaalada muqdisho haddaan aadnana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo ku baaqay in la dardargeliyo ugurmashadaha dadka ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa booqday xarunta gurmadka degdega ah oo ay ka socoto iskuduwaridka howlaha loogu gurmanayo dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho mudane xasan cali kheyre oo xarunta gurmadka kula kulmay guddiga gurmadka ee uu magacaabay io dhallinyaro dhanka farsamada kala shaqaynaysa ayaa ka dhagaystay warbixin la xiriirta howlaha ay wadaan oo loogu gurmanayo dhibanayaashaasi wuxuuna kula dardaarmay inay dadaalkooda dhan isku geeyaan in sida ugu dhaqsiyaha badan dhaawacyadaasi loo daryeelo xarunta gurmadka degdega ah ayaa waxaa si habsami leh uga socda dadaalada gurmadka dhaawacyada iyadoo dhaawacyada xaaladooda aadka u daranna loo diyaarinayo daryeel dalka dibaddiisa ah si loo badbaadiyo sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa booqday isbitaalka ordegan oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee lagula tacaalayo xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah dhaawacyada waxyeelada ka soo gaartay weerarkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho weli waxaa la socotaan barnaamijkii faraqaynta wararka rediyo cadaado isla wararkaasi magaalada muqdisho intaanan ka dhex intaanan ka dhex bixin diyaarad qaadayso dhaawacyadii shalay ayaa maanta soo gaartay magaalada muqdisho maanta ayaa lagu wadaa in dalka turkiga loo qaado qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qarxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgooska ex kontarool afgooye ee magaalada muqdisho diyaarad sitay dhaqaatiirtaasi diyaarad sitay dhaqaatiir kala duwan ee oo ay soo dirtay dowladda waddanka turkiga ayaa saakay soo gaartay magaalada muqdisho si dhaawacyada ugu daran ugu qaado dalkaasi guddoomiyaha golaha shacabka maxamed murshid sheekh cabdiraxmaan oo booqday dhaawacyada qaar ayaa sheegay in maanta diyaaradda soo gaartay muqdisho ee dalka turkiga u qaadi doonto dadka ku dhaawacmay qarxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho safiirka soomaaliya u fadhiya waddanka turkiga danjire jaamac cabdulaahi caydiid ayaa sheegay in dalka turkiga isbitaalada ku yaala loogu diyaargaroobay dhaawacyada la geenayo islamarkaana dowladda turkiga iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi ay kaalin weyn ka qaadan doonaan dhaawacyadaasi la gee doono waddanka turkiga qaraxii shalay aroornimadii ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa dowladda soomaaliya ay sheegtay inay ku geeriyoodeen sagaal iyo toddobaatan qof tiro kala tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen hase yeeshee wararka soo baxaya ayaa sheegaya in dhimashada ay ka badan tahay boqor ruux guddoomiyaha golaha shacabka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
isbitaalka maal waxaan soo booqannay dadka ku jiro dhaawaca runtii waa dad u baahan daryar gaara u baahan marka hore waxaanu mahadcelinaynaa dowladda turkiga oo berrito dayaarad keeni doonta oo dadka dhaawacyadood aan halkaa wax loogu qaban karin ee u qaadi doonta dalkeeda kusoo daaweyn doonta runtii aadaan uga xunnahay annaga ka baarlamaan ahaan in ay soo nonoqdaan waxyaabo noocan ah oo qarax dad waxba aan galabsan
weli waxaan ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaado markaani haddaan aadno dhankaasi gobolka hiiraan faahfaahino dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo geystay khasaare kala duwan oo xalay deegaano xalay deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada kooxda macawiisleyla iyo xubno ka tirsan xarakada al-shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii sida la sheegay xubno ka mid ah kooxda macbisley ay weerar ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarumo ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka ceel cali waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan laba saacadood halkaasi ka socday dadka deegaanka qaarkood oo diiday in magacooda iyo codkooda loo adeegsado warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ay maqliyeen dhabaqa rasaasta ay iskuga adeegsanayaan al-shabaab iyo kooxda macwisley guddoomiyaha deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan aadan cali siidow ayaa sheegay in dagaalkaasi uu jiro islamarkaana uu ka dhashay khasaaro soo kala gaaray labadii dhinac balse ay balse ay dib kasoo sheegi doon balse ay dibka balse ay dib ka soo sheegi doonaan wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaarayo deegaanka ceel cali ee lagu dagaalamay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada kooxda macwiisleyda ay dib uga soo laabteen deegaanka ay weerarka ku qaadeen ee ceel cali qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegaystayaal markaani waxaad ku soo dhawaataan xubintii aadku xiisaha badneed ee kalamaan
bilaaye moosaw baru walbo ilaahay bariisii buug iyoonay wala baaba'inayka jiraane aloo baayey waa la baaba'ay waa la gacan geli waa la hoogay waa la baaymiina dhaxdayna xalna anugu waajibasaa nolol ma
war balaayada maanta dhacday waxaan ku soo xasuustay dhulgariirkii ka dhacay soobe iyo dhiiggii lagu daadshay dhimashadii ba'nayd meydadkaa duxusha moodaysay dhudhumadii la jaray iyo helbihii dhididku ruugaayey dhaawacyadii bislaadee gacmaha lagu dhowayn waayey dhuuxa iyo carunka isdhex yiil dhinac walbood eegto dhismayaasha dumay dhaqaalaha burbura dhagaxyadii shiilmay qof kastoo dhugtaba waxa ku dhacay dhaygag iyo yaabe iyo saakay tiinnagu dhacdaba waysu dhow yiini dhiidhiyoo ka kaca bahalka waa layska dhiciyaay war waxaynugu dhacay wax la aqbali kara ma ahane ummadan waxba u geysanoo gacal islaameeda ninka qarax ku gaagaabiye shacabku maadaya inkastuuba noo raadgatuu geed ismariyaaba geerida xaggeebuu ka geli sowmar go'i maayo god madow miyaan lagu ridayn in la gelinaynin wuxuu galabsadayna sowj ilaahajeer ka gudi maayo gurigiisu sow jahannebiyo gogashi naar maaha meydkaan la sii wado maalin weliba joogta horta yaa mas'uulka yaa yaa mas'uulka eebbaagoo kale maanay beriga hoow dhihi maayo sababtoo ah caloosha iga gubaysee waxaan dhihi lahay bugtii baalaayo waa dhacdee bulshaada maa la baabaa'a bugti baalaayo waa dhacdee bulshada maa la baabaa'a ilaahow bugta iyo baalaayada naga badbaadi kuwa kaa fiicana mahaas ku baxee cambaro innaga shibdha nafjacaylkaan kugu nacaya ciridka ha lagaa jabshe warnimayo waxaa la yidhi carunkiiyo lafteennaba shuftada calalidoo ruugtay inta weer calaan iyo wixii xunsho caranayey eeyaha habeennadan iyoo wada caliyaynayey hilibkiiyo caddiintiinni baa caadda loo waraye cadarkiiyo daruurtiiyo waxaad caadadka u moodday waa qarax ardaadiiq ka dhigay shacabkii caydnaaye waxsayla cajaa'iba markaan ka cabbiraad qaatay mujtamacii la cadadaynayaa aamus ciirsadaye cushka bahalka soo yuuraree calanwallaynaya marna kuma cageeyaana way ka cabsanayaane cadcadday in laysaga dhashaad ka cimbanaysaane carri kale naloo kama imaanoon cidda ahayne caasumad dadkeedii sidaan ugu ciyaarayo cadowgeedu suu yeelayaa ciilan laabaday maanta waxaan soo xasuustay halkudhiggii cabdiqaasin ee ahaa cidna uma maqna eelna uma qadna aniguna waxaan soo xusuusnay cali waa caydiid caydiidna waa cali muggi lalahaay arooda aniga waxaan idiin leeyahay cadowgan cid lagu tiri ma lehe iska celinaas leeyahay iska celiya war maanta masiibada ka dhacda ekis kontarool waa masiibo aad u ballaaran eebbaagoo tii sooba ka dhacdana ma dhuubnayna dahee dad badani waa ku dhinteen dad badanina waa ku dhaawacmeen intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacantana allaha bogsiiyo laakiin waxaan dhihi lahaa horaa waxaa loo yidhi nin dharbaaxyo ceebeed dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa ebide anu waxaan leeyahay waxaani wax la dhowra karo ma aha ummad aan dhiidhinoo noolina ma jirto waxaan ha laga shiidaad baxaan leeyaha mar inta laysu taago warlanyaw dhaalayda dhammaad sheego goraday walaagii dhiig lahow ka hadlay ma aha how tusaale fiican waa teehe tawfiiqda tiirka mumudna tusaale fiican waa teehe tawfiiqda tiirka mumudna haye cabdullow taladaadu ma xumee ummaddu tawfiiq ma hesha ilaa ay hoggaan hesho masiibadii soobaberigii ay dhacdana shacabkoo dhammi meel kastoo uu joogo waa kuwii dhaheen diyaaraan nahay aan nala ku dhaqaajiyo madaxweynuhuna inta u qudbeeyu wuxuu yidhi anaa idin horkacaya laba maalin kadibna afrika iyo waddamada andariska nuuska aaday marka dadku hoggaan la'aan ma dagaalami karaan ayaa horkacaya madaxweynuhu markuu tuutaha gashan jiray rajaa jirtay haddase waa kan koonis istaadiyum tegi waayay xafaladii ciidamada booliska war maanta madaxweynuhu isagoo taygiisa wata ayuu tacsi soo diray war tacsi iyo tay iyo tuute maxaa isu keenay ma waalantihiin inuu maracad madaxa ku xirtay ahe wargarahii markii dhii gudoomiyii taabidba maraguduudu waa garabka kahiridi ee hatuu murfinish maysuu bii aryaadhahan beriga mihi masiibadu ka dhacda guddoomiye cumar finish waa tegey barkii uu arka masiibada meesha ka dhacda iyo baaxaddeeda ee uu mikrofoonka qabsadee inuu hadla damcay gadaashiisaa waxaa soo roogsada wax alla wixii nabad iyo nolol ahay oo taliyaha boliisku uu weyn yahay bashaarkaa lagu dhignaa guddoomiyaha array huri maaya warka iga dhegansa waxayna dhahayeen guddoomiye khasaaraha ha sheegin dhibka meesha ka dhacay ha sheegin sida wax kuugu muuqdaan how caddaynin nin weynuusan runta ka maganbadee wixii dhacay walaxow ka sheegay wuxuuna yidhi dad badanaa ku baaba'ay mahan dhaawacaanuna sagaashan waa dhaafaa hadde waxna ma qarin tiradi dhimatana ma sheegin guddoomiyuhu war guddoomiye cumar finish waa kii hadda ka hor hore u yidhi ooyimayna waa aarsanaynaa hadduu yidhi caawahe aarsigii tan maanta dhacda waa loo wada jeeday guddoomiyaha wuxuu yidhi qaraxa ciidamadii ammaanka ee fashiliyey waa u mahadcelinaynaa wuxuu kalou yidhi qaraxan waxaa loo wada gudaha magaalada goobo muhiima ayaa la raba in lagu beegsado iyo mas-uuliyiin muhiima in lagu laayo meesha lala beegsaday iyo dadka lagu laayey miyaysan muhiim ahayn muhim maahan aan maqli jira eebbaagoo warkaas guddoomiye cumar finish fartaa uga dhacdaan u filaa beriga warnamiyoona may dheegi jiray haan haruubshe waa ku wiinta dadkii meeli ka dhimidii hobagaymaban lahayna madiida dadkaasa madika ii mooshiidina warnimayaho dadka maanta meesha ku baabaay waxay ahaayeen dadkii ugu muhiimsanaa bulshada qaraxii shaamow ee laba kun iyo sagaalkii waxaa ku dhintay afar iyo toban dhakhtar maantana toban sana kadib labaatan iyo saddex arday oo imtixaankoodii qalinjibinta uu ka socday jaamacadda banaadir ayaa qaraxa ku geeriyooday marka yaa ka muhiimsan kuwaas oo indhihii bulshada ahaa war kuwaan maanta qaraxa ku dhintay dhakhaatiir ay ahaayeen qurac jabay sidiisii haddana qarankii muu liicay haddana ma tahay war taliyii xijaar wuxuu yidhi yaan la sheegin wax meesha ku dhintay warkiisa yeeli mayno hal qof muqdisho uga dhiman maayo horta dadka dhimashadiisa xaal loo qarihayaase laga qarihaa waaba dhinteene aan halwal mooshiidii nabad ino laalka garye war nabadii nool inay qariyeen waa isku dayeen laakiin agaasimaha isbitaal madiina ayaa fashilay dadkan midka dilaya iyo midka qarinayo meydkoodu waxba iskuma kaana dhaamaan inta kale haddii la qariyo ajaaniibtii turkiga ahaa ee meesha ku dhimatay baan qarsoomayn war turki ajnebi maahan waa soomaali cadcad iyo dadee hela horaa waxaa loo yidhi khabri iyo qafka loo wada mala kala qariyo warnimayaw muqdisho ninaan qof ugu dhimanayn ammaankeeda ma sugi karo warkaasay kurburooga liidka iyo madow muqdisho dadkay ka dhaxaysaa ha la wada lahaado ma xumee boqolka dhimatay meeqaad ku leedaha saaxiibow warkayga anaa iskale kaadana kulalihii waayo wax ma ogid calaa kulli xaal waxaan dhihi lahaa anugu balaayaba balay shaabahdaa lana shurkowdaa sharci diirri kumataa fidnada waa shushubataa shayddaanna shayddaanka kale wowshan togayaae midba shaar ha qaato iyo hub iyo shaabad gooniye shafeecada qur-aanka iyo islaam ha iska sheegteene shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war waxba ha doodinina taabidaa hore u sheego wuxuu idin yidhi amniga muqdisho lahaanshuu rabaa aryayaa cumar finish ka xiga asagaa jooga minay lahaasho tahay cumar waa maamul ammaanka uma xil saarro waran waliba liyaabsanya wasiirka amniga tanitii bilaayadii dhiyaasi ha teeganya reed maylarey eeblaangoradane ka dhiyaasa aroo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa joogaane keligiis maxaad ka rabtaane waa saddex qofoo nabadii nololoo isku kalsoon marka masakiye ammaan ka sugayaan war waxaan daawaday guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo tacsi qiira wadaninimo ka muuqato soo duubay waryaaraheen madaxweynahaba tacsidiisa qofkii ugu horreeye komiti ka dhiibta wuxuu ilaahay ma haddii haddii maanta ay tacsiye kaa soo fuqday war gudoomiyaha golaha shacabkaba waa tacsiyeeyey eeyay tacsiye wax u tartaa aryaa tacsiye dadkaan hay u tartaa maa cadowga in la wada qabto la wada toogtoogto haddana warwar ma haysaana waxaan la yaabay niman maxkamadda la soo saaray mid ka mid oo hadlahaya horta ninkii shabaab ku biira canaboore qasim hayee waxbuu dilahayaa buu yidhi aniguna kuwa wax diloodan baa madax u ahaayoo nin cayaar cayaara maahi buu yidhi maxasaanad baan leeyahuu ka wadaa war ninkaa sheegaysiin waxaa la yidhi bishii rabadaan tiradii la rabay inuu dilo inta ka kala dhimanaatay ayuu adeerkiisa soo koryo ku buuxsaday aabbihiina askariyow ahaay oo wuxuu u reebtay inuu hadhow damiinto haddii la qabto warwar ma haysiine maanta qarax dhexdiisa looga faa'iidaysta sharciga doorashooyinka in la ansixiyo xildhibaan farxiin muminna waxay tidhi sharciga doorashooyinka ee la ansixiyey waa kalamaan oo wuxuu dhigayaa in doorashadu tahay deegaan ay tahay xisbi oo ay tahay sidoo kale waxaase wax iswaafaqaya maahee yaa qorshe ka wata doorashadu hadday sharcigaas ku dhacdo madaxweyne ibnu qaraxaa lagu dooro karaa bes aryaadhaha anigu waxaan ka cabsaha ergadyaa la badiha ahaa la yidhi wax soo doorahaysa waana ogeedeenoo ergadi hore waa tii shabaabar ou dilo iyo kuwo ou u yeera ka dhigay mugga haddaan waxaanba ka cabsaha in madaxweyne shabaaba la soo doortoona la soo hor rogojiyo soo ibni qaraxii aan kuu sheegnay maaha soo xildhibaano shabaaba imaamayaan sow ra'iisul wasaare shabaaba magacaabi maayo soo wasiiradu shabaab noqon maayaan soo safiiro shabaaba dibadda loo diri maayo show shaqaale shabaab iyo carrada buuxin mahayaan markaasoo shacabka uma dhammaan war waxaa la yidhi sidiisaba ninkii caaradliya ciis la marin waayo carabkaaga hadal aad ka tiri lagala aal waaye nabad la codsadaa hina ka darandhadiya ciryaame balaayadan antuugada shacbiga labacanlaynaysa casirdheer balaayadan warmaha nugu carrowsiisay inaan lala collaytamin amaan la iska caabbaynin waxaan uga caroonnana yihiin hadal cambaarayna cunahana u sii dhiibannaa waa cawaannimo wareedhaha war ma haysiine nimanka dadka laynaya dowladda waxaa uga daran mucaaradka afka ka dhaliila warnimayo maanta warii qabaarmooga aa wuxuu daaray damaashaadka daawada markaasaa shacabkii o dhan la dagaaleen warwar ma haysiine axmed madoobe beeshiisiiyaa cabatay waxayna yidhaahdeen dowladdu khilaafka kala dhexeeya axmed madoobe xidalkii oo dhan nooga qaadeen xuquuqdaynii siyaasadeed iyo midaynii shaqaalanimona waa ay ku xaqireen xitaa shaqaalihii hoose shaqadii waa laga ceeriye bay yidhaahdeen war ma shaqaalahoodiyaa qaraxii maanta ku dhintay aryaadhaha wariyaha maanta yidhi damaashaadka daawada dhiigga u dabaaldegaa in loo dhaho miyou raba aqli xumadiisa ariyaa kuwa dhiigga daadsuu ka mid yaha kaasi war sanadkan waryaal ma jiraan maalinta musiibada iyo maalinta farxadda ma kala kasayaan araada meesha nagu kala wada war maxmatanaa meesha nagu kala wada wab kaladii nagu yee aryaadhaha kale maanay beriga dagaalka inya naga joojisiin dagaal nooma naqdee dhaawacyada aanu gurmanno dhiiggana aan ku shubno mawdkana aasanno warkaanyuna beriga ha ku soo xirnaado shargudban
hooyo qaraxayga dey
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan guud ahaan waxaan jecelnahay inaan intaasi kusoo afmeero barnaamijkii falaqaynta wararka reediyo cadaado waxaa idinkaga tegaya heestii bilowga barnaamijka ay idiin balaanqaaday
fadhiba dacwadu xalayay fiidka iin fallaaraha la ganay buu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin nagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkee faafi sheekada fadhiba dacwadu xalayay fiidka iin fallaaraha la ganay buu ii yidhi reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinnagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddase kala fogku dabolka haddan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddaasi kala furfuro gobolka haddaan ka faydo fidha nagu taagan oo anaga fadhifno ma yaale badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidha nagu taagan oo anaga fadhifno ma yaale badyahow fataxada maraha فتح المر فتح المر نبيه فتح المر maxaan fikir seexan waaye intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye howlo maxay kaloo iga firdhiiday maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroo intayda faruurtay intaan qaniinay falaad iyo ciil islaaway maxaan fikir seexan waayey intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay bura iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadho intayda fadhuurta intaan qaniinay faalaad iyo ciil islaaway fidanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara badyahow fataxada mara fidanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaaleed badyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء قد يكون فتح المرء haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tusiya foolaan arkaayo fadbabay iga muuqda barwaaqada foolanaysa xariiqiyo falalaheeda saagaashuma farxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanoo jire awada aan ka faaliye tusniya fooraan arkaayo fadbanbari iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediyo falalaheeda saadaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu la timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu la timay inaad fidisay ahayde haddaad la fadhiisanayso fidhanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidhanagu taagan oo ileen fadhi nooma yaale dadyahow fataxada maraha فتح ذمرة فتح ذمرة قد يكون فتح ذمرة anigu barka anfiiqe anigu aan fiikiso wixii hare fursadee adigu fiigaa istaag filkaad ka har filkaad ka har waa habaa anigu barka aan fiidee anigu aan fiikiso wixii hare fursadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina ka oko foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa warooy arrimaha ka fiirso daantiina ka oku foofa waxuun dadka ugu filaada qaliyo ficil baan rabnaa intaad fijirirsanay cashii faro ay gadoontay raabdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad kunjiriirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan fidanagu taagano ilen fadhi nooma yaalley dad yaqow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada marahan fidanagu taagano ilen fadhi nooma yaalley dad yaqow fataxada marahan fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada mara fataxada mara fataxada mara dad yaqow fataxada mara fataxada mara fataxada mara dad yaqow